gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir xasan maxamed jimcali ayaa maanta dhagax dhigay wadooyin interloog ah oo laga hirgelinayo waaxda xalane ee degmada wadajir munaasabada dhagax dhiga waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe xildhibaano maamulka degmada wadajir iyo qaar ka mid ah bulshada degmadaasi cabdiraxmaan maxamed cali gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa ka hadlay dhagaxdhiga wadooyinkan waxaa sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gashaan dhagax dhigga maanta aan dhagax dhigayno afar waddo oo ka mid ah waaxda xalane afartaas waddo oo iskaa wax u qabsay ku dhisanayaan bulshada waaxda xalane mudane guddoomiye iyo mudanayaal reer wadajir waxay go'aansadeen inay isku tashadaan ay dhistaan degmadooda waxaa xarunta degmada wadajir ka socoto qaadashada aqoonsiga si ay u noqdaan kuwa codbixiyaal ah marka waan uga bahad celinaa madaxda qaranka iyo midda gobolka iyo golaha shacabka dhammaan in allaala intay ka qayb qaadatay in awoodda shacabka ula soo cesho intaas kadib mudana guddoomiye soo dhowow dhagax dhigga afartan waddo waa kaaga mahad celinaynaa imaashahaaga waa kaaga mahad celinaynaa dhiirigelintaada
xasan maxamed jimcali guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa maamulka degmada wadajir ku bogaadiyey horumarka ay samaynayso degmadaasi annaguna ka gobol ahaan waxaan marab diyaar u nahay inaan garab siino oo aan garab istaagno maamulka degmada ee horkacayo gudoomiye cabdiraxmaan oo runtii dhallinyaro ah oo firfircoon oo runtii wakhti koobanna joogay soona kordhiyey wax badan sida la sheegay iminka waddo laami ahna hadda ayay bilaabatay dhismaheeda mashaariic horan runtii waa ay jireen maalintii ka dambaysayna waxaa la dhex dhigay haddana waddooyinka hore interlog ah maantana waxaan u joognaa kuwa kan kuwa kalena waan rajaynaynaa iyo waddooyin kaloo laami ah insha allahu tacaala iyo mashaariic horumareed oo runtii ballaaran wadooyinkan interlogga ah ee laga dhagax dhigay degmada wadajir ee gobolka banaadir islamarkaana lagu dhisayo iskaashi maamulka iyo bulshada ayaa door muhiima ka qaadan doona horumarinta degmadaasi